waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada cadis ababa xarunta midowda afrika meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shir madaxeedkii ururka midowda afrika waa ka jira isugu imaanayaan madaxdii waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo sightland meeting ana waa ka jira oo adis ababa haddii aa la yidhaaho madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto sidoo kale shir waxaa ka jira isagana east africa community suuqa dhaqaalaha ee bariga africa oo iyadana madaxdeedii ay gooni u shirayso marka shirarkaasoo dhan muhiim ayay soomaaliya u yihiin waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteenna iyo masajkeenna aan aan wadno inaan gudbinno oo ah dalka soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaanku idhahda dawlad leh waaye ee lamana fargelgeli karo lamana waxayn karo arrinta oo waayahan dambe ay etoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanaasulnaana aanay u muuqanin dalkeennu in layska soo tadakulo oo meela laga soo galgalo oo qaar laga goosto waxaas waa riyo aanan soconaynin horena waa u sheegnay haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogana aan la wadaagayna horena ula wadaagnay laakiin shirarkaas oo soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb ayaan ka qaybgalaynaa guulo iyo diblomaasiyad xoogla ayaan ka rajaynaynaa guud ahaan dalka soomaaliya waa dee dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag kusoo jiray oo hal subax wixii oo laga bax la arki maayo laakiin meel fiican ayuu u socdaa dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay cilaaqaadka dowlad labada heer dowladeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk ka dhexeeyana aad u wanaagsan yahay wada shaqayntu waa wanaagsan tahay insha allahu tacaala maadaama intaas aan haysanahay waxa aan rabnay iyo hadafka aan rabnana si dhib yar ayaan u gaarayn haddii alyira